kii martida maykarafoonka waa kan cabdicasiis xuseen cismaan oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane cabdiraxmaan wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada london ee dalka u k mudane gudoomiye kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o
a waa tahay annaguna waa ku salaamayna mudan waxaan doonaya ugu horreyn bal inaan ku weydiiyo somalilan iyo saxaafadda madaxa bannaan sidaan la soconno waxaa toddobaadkan la xidhay mid ka mida wargeysada ugu afka dhaadheer magaalada hargeysa ee somalilan bal mowqif ahaan maadaamaad golihii wakiiladana madaxu tahay sidoo kalena xisbi mucaarada aad madaxu tahay maxay kula tahay adiga mowqif ahaan xadhigga loo geystay ama wargeyskan madaxa bannaan ee shaqadii laga joojiyey guud ahaan dee waan salaamaya dadka reer somaliland dadka soomaalia ku hadlaba dhegeysanaya barnaamijka wadankii muddaa waa kasoo maqnaa haddoo dacdooyinka aada xoogaal u leeyihi laakiin guud ahaan uun dastuurka somaliland wuxuu dee tilmaamaya madax banaanida inay ku shaqeyso saxaafaddu inkastoo saxufiyiinta dee laga rabo inay etiga ama akhlaaqiyaadka saxaafadda ilaaliyaan laakiin guud ahaan xeerkuna wuu siinaya madax banaani buufta marka waxaan kulliba xadhigga wargeyska runtii waan cambaaraynayaa laakiin waxaa loo baahan yahay saxaafadda laftigeedu inay shuruucda dee u hogaansato somalilan kuna dhaqanto waa gartay dadka dhaliilaya somalilan waxay sheegayaan in mar haddii saxaafaddii xortaa aanay xornimadeedii si buuxda waxba uga qori karayn oo oo gacmaha laga xirxidhaya ay taasi ka dhigan tahay in caburin ay ka jirto meesha maamulkuna uu yahay mid markaasi kelitalisa oon ogolayn in dadku ay fikirkooda muujiyaan ma kula tahay adiga fikirkaas tama qabo somaliland laguma qiimeyn karo dhacdo keliya meel ka dhacday ama jergeys la xidhay dee wargeysyada wadamada horumarooda haddii la doono waa la xidhaa maraykan baa la xidhaa waxaa leeyahay dee suxufi dembi waa lagu qaadi karaa waa la xidhaa laakiin waxaan qabaa somaliland inaan lagu qiimeyn karin dhacdo keliya oo dhacday ama hal wargeys oo la xidhay kuwo badanoo dee soo baxaaba way jiraan laakiin qofkii dembi sameeyey cidina runtii aduna ka daasici maayo sharciguna ka daasici maayo laakiin de complete institutionkii oo dhan in la xidho tallaabadaasi waxay la tahay tallaabooyin kale inay ka habboonahay waa gartay xeerka saxaafadda somalilan labadii kun iyo afartii la ansixiyey xukuumadihii isaga dambeeyey ilaa sanadadaasi si rasmiya umay dhaqangelin oo waxay leeyihiin dabar ma jiro weli xanibaya saxafiyiinta marka marka ma kula tahay xeerkaasi inuu ahaa mid dhammaystirman mise waxaad leedahay ma dhammaystirnee wuxuu u baahan yahay xeerkaasi in dib loogu noqdo oo ay xukuumadduna dhaqan geliso horta xeer kastaad waxay la tahay baayihiisu way soo baxaan oo aad ka warqabta maraykanka aad joogto constitutionkiisa iyo xeerarkiisa maalin walba amendment baa jira marka baahida hadday soo baxdo dee in in wax lagu kordhiyo ama wax laga saaro ama wax lagu daro waxayla tahay inay daruuri tahay taas haddii loo baahan yahay adigu markaa maaminsantahy in xeerka saxaafadda ee somalilan dib loogu noqdo waxayla tahay haa xeer kastoo duwina jiraaba kuwa somaliland iyo kuwa kaleba xeer dee mala qur-aankunba waxba laga bedeli karin laakiin waxayla tahay in qabya ku jirto waa tahay dadka aaminsan somalilan iyo dadka mucaaradka ku ah labaduba hadalhaynta ku saabsan dhinaca madax banaanida saxaafadda way hadal hayaan marka guddoomiye golaha wakiilada tahay xisbi mucaaradna madax baad u tahay maxaa ku jaban in somalilan ay ka hirgalaan saxaafad madax bannaan sida matalan raadiyow oo kale sidaan ka warqabno somalilan raadiyow madax bannaani kama jiro gudaheeda maxaa hortaagan arrintaas horta xeerku ma diidayo laakiin waxay ila tahay qiimeynta iyo siinta fursadda xukuumadda kolba joogta ayaa ayaa ayaa ayaa dee awoodda uu siinaya sharcigu marka waxay ila tahay dee xukuumaddu bay ku xidhan tahay in fursaddaa bixisayeen marka ma waxaa jirta xasaasiyad marka ay ka qabaan dhinaca raadiyayaasha madaxa bannaan qiimeynta dee kulli xaaladda markaa jirta xukuumaddaale laakiin ani waxay la tahay de in la qiimeeyo oo wixii ku munaasib ah shuruudaha dee xukuumad in shuruuda loo sameeyo shuruudaha de wixii ka baxay in lasii daayo oo waa qabaa waa tahay n mudane ciro markaan dhinaca kale eegno magaalada hargeysa iminka waxaa ku xidhan sida wararku nagu soo gaadhayaan laba fanaan oo midi uu yahay abwaan kooxda xidigaha geeska oo ah koox fanaaniin oo magaalada hargeysa ka dhisan iyo gabar fanaanada oo laleeyahy waxay safar ku tegeen xamar oo soo noqodkoodiibaa madaarka lagu xidhay iminkan ay ku xidhan yihiin waxaana warar ku sheegayaan in sababta loo xidhay tahay safarkaasi ay xamar ku tegeen maxaad ka maqashay adigu xadhigga labadaasi fanaan iminka hargeysa ku xidhan wallaahi safar dheer baan ku jirayo hadda anigu wararka aada olama socdo maba maqal adaa igu horeeya inaan inaan maqlo warkaa hadda ii sheegayso marka maxay kula tahay marka haddii baan iminka kuu sheegay aragti ahaan maadaama aad golihii wakiiladana madax u tahay mucaaradna tahay aragtidaada ku aadan in qof xamar intuu tago soo noqda la xidho la yidhaahdo xamar baa tagtay ama arrimo noocaasa loo xidho maxay kula tahay somalilan horta waa waa waa madax banaan tahay shuruucdeedana shuruuc bay leedahay marka hadda dee gudihiiba ma joogo oo xogaadan kaasin kale ma jiro laakiin dee qofkii shuruucdaas inuu ixtiraamo naftigeeda way way habboon tahay wixii somaliland u yaalla shuruuca inuu ixtiraamaa way ku habboon tahay marka labadii kun iyo afartii oo idinkii meel mariyey go-aankii mamnuucayay in siyaasiyiinta somalilan ay xamar tagaan ama dowladda soomaaliya la hadlaan laakiin labadii kun iyo laba iyo tobankii oo idinkii dabciyey go-aankaasi oo ad moodo in dadku ay isdhex marayeen marka sideedaba ma dembi baa in qof somalilan jooga ku sugan inuu xamar tago oo uu xamar howlo u tago howlahu doonaaba ha noqdee markuu soo noqdo in la xidho ma qasabbaa in uu xidhitaankaas la kulmo xeerkaa dee weligaa la dabciyey wuxuu ahaa in lala hadlo soomaaliya wadahadal dee labada wadan ay yeeshaan xukuumadda ayaa loo fasaxay inay la hadli karto ciidan soomaaliya oo dee wadahadalkaasna muddo badan sidaas ku warqabtada waa waa waxaa la rajeynayay in soomaaliya somaliland wada hadlaan si ay arrimahooda uga wada hadlaan marka wixii kale de dee sharcigii hore annagoo naga horreeyey sharcigaas intaana baarlamaanka in baa la ansixiyey sharciga intiisa kale sidiisa iska ahayd marka waxaa balaa kaga habboon inaad wasiirkii daakhiliga somaliland wareysato ama ciddi authority-ga dee hawsha laakiin waa sharcigaas unbaa dee yaalla marka sharcigii somaliland hadduu in sidiisii in loogu dhaqmaa unbay muwaadiniintuna ixtiraamtaabaan qabaa anigu waxay leeyihin xeerkan markii la doonana qof baa lagu fuliyaa markii la doonana laguma fuliyo oo matalan dadka qaarkood magaalada hargeysaha lagu xidha ama garoonka berbera oo waxa lagu eedaya xamar bay tageen ama xamar bay hawl u tageen marka in xeerkii kolba dhinaca loo jiido miyaanay kula ahayn inuu yahay mid jahwareer abuuraya
anigu taa ma qabo laakiin waxaan leeyahay oo dadka caadiga inta badan la xidhaana waa dad dee muuqday oo ama shaqal ka qayb galay ama dee maxil ba ka qabtay de halkaas sharciguna waa sharci waxay la tahay dee ciddii leexleexisa iyada iya iyaala ku gefaysa sharciga laakiin waxaan qabaa sida uu hadda u qoran yahay ee dee loo ansixiyey in loo eego loogu dhaqmo dadka soomaaliya degan ee muqdisho iyo gobollada kale ee soomaaliya degan iyaguna og in soomaalidu ay isku furantoon weli la kala qoqobnayn oo og in siyaasiyiin somalilan ka soo jeeda inay dhulkaana joogaan oo jagooyin ka hayaan miyaanay dadkaasi idiin arki karin in sidan idinku aad wax ku wadaan ay khaldan tahay
saan ku sheegay wax oqdada oo somalilan ka qabto walaalahooda soomaaliya ma jirto sidaan ku sheegayna xeerka u khuseeyaa un arrimaha siyaasadda inta badan haddaba de way isu socdaano shacbiga caadiga iyo ganacsatadaba waayo waxaad arkaysaa dee gaadiidkii wax waliba way isu furan yihiin dayaradu way isu furan yihiin wax kasta way isu furan yihiin laakiin waxay arrintaasi khuseynaysaa waa shaksiyaadka kooban wa tahay marka kaasna dee sharciga somaliland haddii uu wax ka qabo waxay la tahay waa lagu dhaqaya dad badan oo somalilan gudaheeda degan hargeysa matalan iyo magaalooyinka waaweyn oo damca inay safar tagaan waxay doontaan baasaboorka soomaaliga oo ay doonayaan inay qaataan somalilanna aad bay ula dagaalantay in gudaheeda baasboor soomaaliya laga sameeyo mowqif ahaan dadka qaarkood waxay leeyihin isu socodka waxaa keenayn dadku xaggaa tagaan baasboorrihii waxaasay doonanayaan iyo aqoonsigii oo lagu xidhay markay dibadda u safrayaan ma kula tay adiga arrintaas
de somaliland dadku waxayla tahay wixii dee danee kaga xidhmaa soomaalida dee hargeysana way yimaadaan dadka o dhan simiin ahaan lagu qabtaa dadku way yimaadaanoo kama xidhna dee ninkii muraad u yeeshay hargeysana waa iman karaa haddii qof shacbigo reer somaliland u dhashay inaad muraad u lihina me ma xamara ma dee boosaaso u tegi karaa aniga wax ka xanibaya ma arkayo qofka caadiga ee shacbiga ah
marka arrinta baasboorada muran badan u ka taagnaa iyada maxay kuula muuqataa waxaa qabaa baasaboorada dee waxaynu maanta ka warqabnaa soomaalidu baasaboor kasta way sidataa marka baasaboorada waa document lagu dhoofo marka qofka somaliland yini baasaboor soomaaliya in badan baa sidato runa way ku dhoofo ku shaqaystaan marka waxay la tahay wuxuu diidaya dee muraad inuu ku inuu ku dhoofo sida baasaboorka ingiriiska marka maraykanka u dhoofayo ka somaliland waa ku dhoofi karaa haddii dee u baahdo laakiin kolba waxay ku xidhantay xaaladda qofkaasi sialkaasi ay tahay waa tahay dhinaca doorashooyinka haddaan markaan wax kaa weydiiye somalilan doorashooyin baa la rajaynayaa in lagu qabto sanadka soo socda laakiin waxaa jira hadalhayn ku saabsan dhinaca diiwaangelinta oo dadka qaarkood waxay leeyihin waxaa muuqda ififaalo ah inaan weli diiwaangelintii si habsamila ku socon dadka qaarkoodna waxay leeyihin haddaan diiwaangelintaas la hubin shakiba ay gelinaysaa in doorashooyinku dhacaan adigu makuu muuqataa shakigaas inaan doorasho dhici karayn haddii aan diiwaangelintan meel meel si hufan loo hirgelin
horta arrinta diiwaangelinta waa arrin sharciya sharciga wuxuu leeyahy diiwaangelin hala sameeyo doorashada ka hor waxaa kaloo ay guddigii doorasho ku dhawaaqeen in diiwaangelintii la bilaabi doono dhowaan bisha sagaalaad marka waxay la tahay way caddahay in doorasho diiwaangelintii la samayn doono diiwaangelintiina waxaa ku xigaaban waa doorashadii marka diiwaangelintii doorashada way qabsoomi doonaan saa aniga ila tahay
waa gartay marka adigu ka cabdiraxmaan ahaan iminka laba xil baad haysaa oo nidaamkii dawligana waad ku jirtaa golaha wakiiladaa tahay dhinacna mucaarad baa tahay markay noqoto markaa doorashada soo socota labadaasi dhina dhinaceed u jihaysanaysaa
runoo doorashadu hadday timaado ay soo dhawaato waxaan jecelahay inaan dee wadanka xisbigeyga ka tartamo aan madaxweyne noqdo marka xilka ta baarlamaanka xilka guud ahaan iyo dee guddoomiyanimada waxay la tahay waktigii ku haboon aan ka taasugi doono haddii ilahayaa marka waxaad sugaysa ilaa inta doorashadu soo dhawaanaysa inaad xilka guddoomiyanimada ka degtid ee golaha wakiilada ood markaa madax musharaxa xisbigaaga noqotid waa gartay dhinac laba su-aal haddaan kaa weydiiyo somalilan iyo soomaaliya wadahadalla weli u socda weli wadahadalladii miro rasmiya ma dhalin oo watan iminka arrimaha dhinaca hawada iyo sida loo maamulayo weli laysku afgaran la-yahay maxay adiga kuula muuqataa xaggee wadahadalladaasi ku biyo shubanayaan
wadahadallada dee soomaaliya somalilan waxaan qabaa uun inay bilowgeedu ay ahayd tallaabo loo baahnaa in la wada hadlo iminkaan waxaan qabaa in wadahadalladu ay socdaan aan fikriyan qabaa laakiin dee mar wadahadallo kastoo bilaabma street light maaha waxbaa ka hor imanaya carqaladaa ka hor imanaya jidayaashu kulliba way kala duwanaanayaan waa iska caddahay inay kala duwan yihiin waxaa laga yaaba wax tangibulo hadda la taabto oo la taaban karo oo badan oo kasoo baxay inaysan jirin laakiin dee waxay la tahay wadahadaladuna dee inta doonaan bay qaadan karaan oo dunida way ka dhacday wadahadalo qoladii ugu horreysa wadahadallo ma nihin soomaaliya somaliland marka waxay la tahay in labada dhinacba ajendhoodana ay ku socdaan layskuna dayo in natiijo laga gaadho haddii ilahay ka dhigo
marka mowqif ahaan adigu wadahadalladu haddii ay sidaasi caqabado badan u hor yaalaan oo dowladda soomaaliya dhinacaasna ay ku adkaynayso ku adkaysanayso in midnimaday weli muqadas tahay ma kula tahay somalilan inay gaadhi doonto xilli ay mowqifkaasi goonistaaga ka soo dabacday iyadu
somalilan dee mowqifkeedu mowqifdu gaadhay maaha ama xukuumaday aftii dadweyney go-aanka ku qaateen marka waa go-aan shacbi laakiin waxay la tahay somalilan inaanay go-aanka ka noqonaynin laakiin wada hadalku macnaheedu maaha lama wada hadli karo waxaa laga yaaba xalku demis ka yimaadaba laba wadanoo jaar ay ku heshiiyeen marka ugu dambaysa haddii ilaahay ka dhigo oo walaala ah
intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkana uu marti iigu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo